بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو قبل آبانيا بلوغ سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم ضاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة دان وحل يرادا سورة القصص وسورة صورك مركي لصوت ريوه xagga bilowga suuradda labaatan iyo sideedaad wey aayaadkeedu waa siddeetan iyo siddeed aayadood suuraddaani maadaama ay maki tahay in badan baa soo madhay qur-aanka makiga meeshuu abbaari jiray ama ka hadli jiray unbay ka hadlaysaa halkaa oo ah towxiidka iyo risaalada iyo bacdiga iyo wixii la mida saddexdii suuradoodoo si mutawaaliya ama mutataabica isdaba joog u soo degay bay ka mid tahay suuratu namli iyo suuratu shucaraa suuratu lqasas suuraddaani waxay macnaha ka waafaqsan tahay qaabkii u hadlayso labada suuradoodoo aynu soo marnay oo namli iyo shucaraa suuraddaani waxay ka hadlaysaa ninta madaxnimo la siiyey madaxnimadii ku qooqay waa fircawn ee mutajabirka ahaa ee reer bani israa'iil cadaabka dhedhansiiyey ee wiilasha gowracay ee gabdhaha iska daayey ee ilaahay ku dhiiraday oo yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayrii ilaahaan aniga ahayn oo aan idiin oghay ma jidho ninkii yidhi wey qisadaas suuraddu si baacdheer bay uga hadlaysaa qisada labaadoo ay suuraddu ka hadlayso waxa weeyaan mid kale oo isi sarraysiiyey oo isi sarraysiintu xagga xoolaha iyo barwaaqada iyo maalka loo dhiibay awgeed isna isi sarraysiiyey duqyaan iyo kibir la yimid waa ninkii qaaruun la dhihi jiray ninkii qaaruun la dhihi jiray wey labadaa qisaba waxaa looga jeedaa haddii qofka macnaha insaanka hadduu kibir la yimaado noloshan adduunka oo ama maalka ku kibir ama wejiga iyo jaaha ama dowladnimada iyo xukunka bay tusaale u tahay bal raggaa waxay ku dambeeyeen inuu ogaado toos baa suuradda weliba looga bilaabaya marka u horeysaba duqyaanka iyo qooqii fircoon baa horay laga gelayaaba waxay suuraddu si baac dheer uga warramaysaa nabiyullaahi muusa dhalashadiis hooyadii markay u cabsatay oo fircoon inuu muuse qaato uga baqday iyo ilhaamkii ilaahay gabadhaas lagu tuuray inay badda ku tuudho ya ayayna iyana ka hadlaysaa suuraddu waxay suuraddu ka hadlaysaa nebi muuse marku gaaray da-da rushdiga iyo awoodda markuu ka haajiray meeshii madyan la dhihi jiray iyo gabadhii markuu guursaday nebiyullaahi shucayb gabadhiisii taasna waa laga hadlayaa arrimo waaweyn bay suuraddu ka hadlaysa qaaruun bay ka hadlaysa suuradda waxaa lagu soo gebagabaynayaa dadka in macnaha hanuunin ay ku hanuuninayso waddada wanaagsan iimaanka iyo khayrka waddada ambiyadu iyo rusushu dadka ugu yeereen suuradda waxaa lagu magacaabaa suuratulqasas kelimaddaasaa ku jidha waqasa calayhi alqasas qisata muusa oo mufasalatan la kala dhigdhigay baa suuraddan lagu sheegayaa min marka uu dhashay laga bilaabo ilaa markii risaalada iyo diinta lagu soo dejiyey bay caddaynaysa waxaana ku dhex jira arrintaas dhacdooyin la yaab leh ayaa ku dhex jira bismi illaahi araxmaani araxiim dasimim waa xuruftii muqadacada ahaydoo icraab iyo macno iyo mid kale midna u raadin maysid allahu aclamu bimuraadihi bidalik tilka taas martabadeedu sarayso oo hadda haadihi looga jeedo aayaatu lkitaabi kitaabka aayaadkiisii weeye kitaabkii almubiini waadix aha haadihi middaan bay ka dhigantaa aayaat lqur'aan aayaat lkitaab kitaabka aayaadkiisii weeye waa qur-aanka almubiin ee mubiinkaa iska muuqday mucjisnimadiisa waxyaalaha uu jideeyey iyo axkaamtiisa natlu waanu akhrinaynaa calayka dushaada nebiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam min naba'i muusaa wa fircawna fircoon iyo muuse warkoodii baanu dushaada ku akhrinaynaa bilxaqi xaaluu yahay warkaas naba'aas ama waanu akhrinaynaa yaa bilxaqi xaalaan ku larannahay kaas baanu kugu akhrinaynaa oo xaggee soo marinaynaa ruuxulamiin jibriil baa loo soo dhiibaya taas baanu dushaada ku akhrinaynaa qayb ka mid a min baa la geshay natluu calayka min naba'i muusa wa fircawna fircawn iyo muusa naba-ii iyo warkii la xidhiiray baanu wax kaaga dul akhrinaynaa bilxaqi xaalihi liqowmin yu'minuun ay liqowmin yusadiquuna kuwa rumaynaya qur-aanka oo ku intifaacaya markaasaa horey waxaa laga gelayaa marka qisadii baaba horey laga bilaabaya suuraddan marka suurat lqasas tilkadaas bimacnaa haadihi suura waa suuraddan suuraddan hadda aayaadkeeda weeye waxa la ishaaraya taas baan kugu dul akhrinaynaa min naba'i muusaa wa fircawna bilxaqi xaalu yahay naba'aas ama bilxaqi xaalaan hannagu ku sugannaha mutalabisiina bilxaq oo natluuda faacilkeeda laga xaaleeyay liqowmin yuuminuunana liajli qowmin qoom dartiis qoomkaasoo yuuminuuna rumaynahaye adiga ku rumaynaya qur-aankana rumaynaya maxaanu ugu akrinaynaa waa liqowmin liajli qowmin oo yu'minuuna rumaynaya maxay rumaynayaan adigoo nebi moxamed alay sala slaam iyo qur-aanka kariimkaabay rumaynaya liqowmin yuminuun sadii baa horey laga galay marka ilaahay wuxuu yidhi ina fircawna ninka fircoon la yidhaahdo calaa waa isi sarraysiiye waa iskibriyey bimacnaa istakbara watajabbara waa iskibriyey fil ardi ardada dhexdeeda ardadii ilaahay buu ninkaa isqaadqaado iskibriyey xaddow tallaabay weeye dhulkii masar weeye ardadaas halkaasuu joogay nin waddankao dhan ka taliyey maaha isagoo dhulka kooban ka taliyay ardu misr buu calaa fil ardi wa jacala ahlahaa ehelkeediina wuxuu ka yeelay shiyacan firaq koox koox oo qofka doonaya inuu dad dullaysto ama dal baabi'iyo ama inuusan waxba u qaban ama awood ka hor timaada inuusan san dhicin ama dadku inaysan aayahooda iyo mustaqbalkooda aysan fahmin iyagu iska hor keenaya kooxow ka dhigaya iyagaa islaynaya iyagaa ra'yiga isku khilaafaya iyagaa magacyo la kala baxaya noocaasu ka dhigaa waa qaybinayaan way kala geegeynayaan markaasay saa ku xukumayaan saasay ku maamulayaan wa jacala ahlahaana wuxuu ka dhigay shiyacan buu ka dhigay firaq buu ka dhigay yastadcifu xaalow daciifsanahayo oo addoonsanahayo daa'ifatan koox daa'ifo oo minhum iyaga ka mid a fariiq iyo jamaaco iyagii ka mid a wuu daciifsanayaa waa addoonsanayaa waa reer bani israa'iil wuxuu dhadhansiinayaa su'aal cadaabi oo maxay ti yudabixu abnaa'ahum wuxuu gowracahayaa wiilashooda wayastaxyii nisaa'ahum wuxuu baaqi yeelahayaa dumarkooda oo dumarka hadduu baaqi yeelay maxaa loogu caayay hadduu iska daayey iyadana waa waa waxyaalaha lagu eedeeyey wey baaqiyeelidaas wanaag iyo khayr uma baaqiyeelayne inuu ku khidmaysto oo ku shaqaysto oo ay u khidmeeyaan weeye oo addoonsado wayastaxyii wuxuu noolaysanayay waa dhihi kadhaa nisaa'ahum dumarkooda wayastaxyii wuxuu ka sheexayay nisaa'ahum dumarkooda wayastaxyii wuxuu baaqi yeelanaya nisaa'ahum dumarkii wey wixii wiil ah waa gowracaya wixii gabanana waa iska daynaya innahu ninkaa fircoona kaana wuxuu ahaaday baa ilaahay yidhi min almufsidiin kuwa mufsidiinta alraasikiina fi lfasaad fasaadka kuwa ku xeel dheeraaday ee ku rusuuqay ayuu ka mid ahaa waxay arrintu ku timid baa layidhi meelo kalena waan ku soo marnay oo wiilashan la laynayay fircoon baa riya arkay manaam dab weyn oo baytulmaqdis ka yimid oo dhulka masar yimid oo wax allaal wixii qibdi ah gubaysa reer bani israa'iilna aan taabanayn xidigala dadkii xidigaha ka sheekayn jiray iyo kahanada iyo dadka wax sheegsheegaba u yeera munajimiintii iyo kahanadii waxaasaan arkay ii fasira bay waxay ku dhaheen inna mawluudan yuuladu fii bani israa'iil nin reer bani israa'iil loo dhalayo wiil ninkaasaa boqortooyadaada baabi'inaya oo waxay la dhammaanaysaa sababta dowladdaadu la baabi'i doonto waa wiilkaas sababkiisa markaasuu yidhi wiilkii dhashaba waa dili go-aankaasuu soo saaray oo reer bani israa'iil u dhashay muddou waday muddou waday muddou waday wa nuriidu waxaan doonaynaa macnaha waxaan doonaynay hadda mudaaric baa laga cabiro xikaayatulxaal arrinta inay ku hortaal laka soo qaad annamunna inaan galladaysano cala aladiina kuwii dushooda istudcifuu la daciifsaday fil ardi ardada dhexdeeda lagu daciifsaday waa dhihi ka dhah ama istudcifuu la daciifsaday fil ardi ardada dhexdeeda inaan manaysanaan doonana nuriidu an namunna inaan iyaga kuwiis kuwa iyaga ah galladaysano oo ay dhulkii ka taliyaan lagu dhibaateeyey oo fircoon iyo cadaabkiisa ka badbaadino oo wanajcalahum aanu ka yeelno baan doonaynaa a'immatan a'immo iyo madax lagu daydo khayrka iyo diinta iyo wanaagga looga daydo intay ahaayeen kuwa dullaysan oo la cabiidsado a'imma wuxuu yidhi ibnu cabbaas qaadah hogaamiyaal fil khayr madax iyo boqorro iyo a'immo inaan ka dhigno oo wanajcalahum iyaga aan ka yeelno kuwa la dhibaatayn jiray alwaariiina kuwa waarisiintayo dhaxlay ya maxay dhaxlayaan boqortooyadii iyo madaxnimadii fircoon iyo qoomkiisii ee dhulkay ka talin jireen inaan ka dhigno iyaga ayaanu doonayna guryahoodii iyo waddankii ay degaan intii qibdiyiintu ama reer qibdi ay haysan jireen oo wanumakina aan makanin aanu doonayna wanuriiddu an numakina waxaan doonaynaa inaan makanino lahum iyaga fil ardi ardada dhexdeeda inaan makanino ardadaas waa bilaadu misr iyo shaam dhulkaa isku dhoweeyaan halkaa inay tasarufaan oo say doonaan u maraan oo u maamulaan taasaan doonaynaa wanuriya aan tusno na waa doonaynaa fircawna fircoon iyo wahaamaana haamaan waa wasiirkiisii iyo wa junuudahumaa ciidamadoodiiba qibdigaha inaan tusno minhum kuwaan la addoonsan jiro reer bani israa'iil xaggooda inaan ka tusno maa inaan ka tusno kaanuu ay ahaan jireen yaxdaruuna kuwa ka digtoon fircoon muxuu dadka la leynayay wiil reer bani israa'iil ka dhalanayaa ku qabsan doona ilaahay wuxuu yidhi waxaanba doonaynaa fircoon iyo haamaan iyo ciidamadooda inaan ka tusno minhum kuwaan oo reer bani israa'iila maa inaan ka tusno kaanu ahan yaxdaruuna kuwa ka digtoon maxay ka digtoonaayeen wiilkaas wiilkii baanu tusaynaa iyagii baaba gurigooda lagu barbaarin doonaa iyagii baaba badda ka soo qaadan doona iyagii baaba korin doona wixii intaa ay la dagaalayeen oo intaasoo wiil u dileen oo intaasoo ummad u addoonsadeen bay gacnahoodii inta la soo geliyey baa waxaa loo soo marsiiyey inay santaaban bal hadda arrintaa fiiri maamulka ilaahay weynidiisa iyo cajabadnaantiisa saasaanu doonayna fircoon iyo wasiirkiisu waa haamaan wa junuudahumaana waa ciidamadoodii waa nimankii qibdiga ahaa inaan kuwaan ay addoonsanayeen ka tusno wixii ay ka digtoonaayeen markaas dee nebi muuse hooyadiis way umushay waxay dhashay muusaa bay dhashay deedna hadday dhashay hadda waa la baqayaado waa weliba sanad mar waagi dambe oo marna sanadna gowracayey sanadna iska daynayey waa iyadii la yidhi sanadkii la iska daynayena waxaa dhashay haaruun sanadkii ay wiilasha laynayeenna waxaa dhashay nabiyullaahi muuse deedna waxaa meeshii ka dhacay in walbahaar markay umushay tiro badan dheemis hooyadii ay dareentay ilaahay wuxuu yidhi wa waxaynaa waxaanu ku tuurnay macnaa waxaan u waxyoonnay waa maxay waxaanu ku tuurnay ilaa ummi muusaa muuse hooyadii intii ka ah qalbigeeda waxaanu ku tuurnay an ardiciihi nuuji waxaan ku tuurnay oo waxyigaas haddii iyadu nebiyad maysan ahayne waxyu ilhaam haddii la yidhaahdo rag baa culimaa ku fasidha ama jibriil baaba u sheegayba oo jibriil miyuu u imaan karin waxaa la leeyahay gabadhaani nebiyad ma ahayn rag baa dee nebiyaasha laga dhigaa in dee malag loo soo dirana waa arrin iska caadiyo malagu waa isagii la hadlay ninkii aqraca ahaayoo bidaarta lahaa iyo kii baraska lahaa iyo kii acmaaga ahaayo indhaha lahaa saddexdii nin oo dhibaataysnaayo midba yidhi maxaa codsanaysaayo xoolaha loo dhiibayoo midna fiicnaaday labadii kalena ay fiicnaan waayeen oo kuwii ishkinka lahaa ay dhaheen waxaanana weligay dhibmaana soo marin xoolahaanna kaabiran can kaabirin baan ka dhaxalno ab ka ab iyo awoowo ka awoowaan weligay waxaan ahaan jirnay honad dad hodan ah oo xoolo badan oo habaaray markii dambe dee malag baa baaba la hadlay lama diidaya marka in qof malag xu sheego waxaa la mid ah cimraan bin xusein saxaabiga la yidhaahdo radia allaahu canhu malaa'igtu waa salaami jir xanuun baa ku dhacay baabasiiro waa iyagii malaa'igtu u imaan jireen intuusan isgubin marka waxaa la yidhi nuuji wiilka horta markaa nuujisid fa idaa khifti markaa u baqdid calayhi dushiisa fa alqiihi waxaad ku tuudhaa wiilka filyammi badda dhexdeeda fircoon iyo qoladiis haddaa uga baqdi santuuq ku rid santuuqaasna badda ku tuur bad kale meesha madha maahee waa baxru niil togaasaa lagu tuurayaa niil iyo furaad baa jira masar iyo ciraaq bay kala maraan ku tuur baa la yidhi halkaas fa alqiihi saasaa qalbigeedii lagu tuuray walbahaarisa uga boo walaa takhaafi ha cabsani walaa taxzani hana tiiraanyooni ha ka baqin halaag wiilkaan uga baqin markaa adigii dhalay iska kaxaysid oo bad ku tuudhidna maqnaanshaha oo kaa maqan yahay laa taxzani ha walbahaari maxaa yeelay innaa naga innaa raadduuhu ilayki wey hannagaa soo celinayna hu oo wiilkaana ilayki xaggaada wajaaciluuhu hannagaa ka yeelaynaa waxaanu ka yeelaynaa min almursaliin rasuul baanba ka dhigaynaaba oo yaa loo diri doonaa beledaan baaqiyada ay fircoon baaba loo soo diri doonaa si uga badbaadiyey reer bani israa'iil gacanta fircoon uga saaro sidaas baa qalbigeedii lagu tuuray saasaa qalbigeedii lagu tuuray marka jumle ismiyaa baa la keenay innaa raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin sanarudduhu oo ficla lagama cabirin wanajcaluhu rasuulan lama dhihin bishaaradan baa aada loo danaynayaa jumla ismiya tufiidu hubuut walistimraar jumlada ismiyadaabaa waxay faa'iidaysaa hubuut iyo istimraar waxa la yidhahdo marka taas baa laga faa'iidaysanaya culimmadu waxay sheegaan sida imaam alcallaama alqurdubi uu ka soo raray asmaci wuxuu yidhi asmacina waa ninkii luqada looga dambeeyey gabar waxaan maqlay jaariyad acraabiyada reemiyi ah oo gabay iska qaadqaadaysa astakfiru اllaha lidanbi kullih qabaltu insaanan bigayri xillih midla alghazaali naaciman fii dallih faintasafa alleylu walam usallih gabar waxay leedahay astakfir ullahi lidanbi kullihi ilaahay baan uga soo noqda dembigayga dhammaan qabaltu insaanan qof baan dhunkaday bikayri xillihi yaa xalaal la-aan isnii bannaanay qofkii hadday tilmaantana yaa qataltu kuwaa qore laakiin waa la saxaa meeshaas maaragtay qabaltu iyo qataltu mila alghazaali naaciman fii dallihi qofkaas dee siduu jirkiisu ahaa iyo nadaamkiisana intaasi ku sheegtay deedna waxay tihi fantasafa leylu walaa musallih habeenkiina halkaasuu gaara marka wuxuu yidhi gabadhaa markuu maqlay saas wax u cabiraysa wuxuu yidhi qaatalakillaah ilaahay ku dili balaayo badanah ma afsaxi maxaa ka faseexo badan faseexo iyo balaaqo badanah maxay taqaanaa markaase waxay tihi ay yucaddu haadaa fasaaxa ma warka gabayga aan qaadaa fasaaxo lagu tirin karaa maca qowlillaahi caza wajalla hadalkii ilaahay maciis cid kale hadalkeedba yaa faseexo ku sheegi karaba hadalkii ilaahay oo yaalla meesha oo ahaa waawxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyammi walaa takhaafii walaa taxzanii ina raadduuhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin hadalkaa maadan arag bay tiri maxaa yeelay meesha waxaa lagu jamciyey bay tiri fii aaya waaxidda ilaahay wuxuu ku jamciyey bayna amrayn aayaddan laba amar baa ku jira wa nahyeyni laba nahyi baa ku jira wa khabarayni laba war baa ku jira khabar ah qiso laga laguu sheegayaa wa bishaaratayni laba bishaarana waa ku jira sideedda arrimood baa meesha taalla bal hadda u fiirso amarradaasaa ku jira an ardiciihi soo nuuji maa fa idaa khifta calayhina faalqiihi ku tuur soo lama dhihin filyami labadan kalena arag walaa takhaafii walaa taxzani hay bishaaradana innaa raadduuhu ilayki annaga kuusoo naqayno kuu soo celinayna wajaaciluuhu min almursaliin dee wuuba yaabayba ismaci waaba yaabo faltaqadahu aalu fircawna faltaqadahu waxaa soo qaatay soo gurubsaday waa maxay gurubsada soo qaadashaa looga jeeda aalu fircawna fircown aalkiis muuse markii halkii lagu tuuray hooyadii sidaa samaysay soo santuuqii ku jira ciidamadii fircoon iyo cawaantiisii baa soo qaaday maxay u soo qaadeen liyakuuna lahum inuu u ahaado caduwan cadow iyo waxsanan tiraanyo macnaha ciribtiibaa waxay noqotay caaqibatamri baa waxay noqotay laamtan liyakuuna laamu lcaaqibati wasayruura arrintii waxay dib ka noqotay ciribtii dambe noqotay nebi muuse inuu u noqday qoladaas fircoon iyo qoladiisi caduwan iyo waxsanan laakiin iyagu maxay u soo qaateen liyakuuna lahum qurata caynin ilqabowsi bay u soo qaateen ha noo shaqeeyo aan iska haysanno laakiin ciribtiisaa ma noqon wey ee caduwan waxsanan buu u noqday ee iyagu markay soo qaadayeen caduwan waxsanan ha idiin ahaado uma soo qaadanayn ilaahay wuxuu yidhi inna fircawna kan fircoona iyo wahaamaana haamaan iyo wa junuudahumaa ciidamadooduba kaanuu waxay ahaadeen khaadi'iin kuwa gaf khaadi'iin bay ahaayeen waa qofka dembiga kas ula yimaada khaadi khaadi'iin bay ahaayeen wa qaalad waxay tidhi imra'atu fircawn fircoon haweenaydiisi way iska ag joogtaye shaqo kale iskuma lahayne taran iyo ubad iyo wada joogid gogol iyo waxba ma jirin baa la tilmaamayaa gabadhaasaa waxay tidhi war wiilkaani haada alqulaam bay ka dhigantay quratu caynin ilqabowsi buu ii yahay lii aniga iyo walaka adigaba war wiilkaani noo daayi waxaa laga yaabaa inna laku farax geliyo ilqabowsi noo noqdo la iyagoo wad kale meesha ma jooga xaaskii baa sidaa tiri haweenaydaas cajabta badnayd oo iimaanka lahayd saasay tiri waxaa la yidhaahdaa wuu u jawaabay wuxuu yidhi amaa adiga fa nacam mindha adiga ilqabowsi waa kuu yahy wa amaa li aniga fa laysa biqurati cayn ilqabowsi iima ah haddou markaa dhihi lahaa ibnu cabaas wuxuu yidhi haddou dhihi lahaa low qaala qurata caynin lii haddouba dhihi lahaa dee waxaaba si kaley noqon lahay laakiin tan rabbi baa ka weyn wuu diidey waxbaa ima ahba yidha ninkan shaqayskumali quratu caynin lii walad ee laa taqtuluuha ha dilinnina laa taqtuluuhu jamacaan arag wowdan hal nin baa lala hadlaya fircoon baa taladu ka go'daa meesha mar baa madaxda sidii ummad dhan loola hadlaa waxaannu idinka codsanaynaa waxaannu idin leenaha waxaan samaysaan waxaa samaysaa iyo waxaan kaa aan la dhahaynin ninkaanaa madaxa loogu weyneynaya laa taqtuluuhu ha dilinina muuse wiilka ha dilinina casaa waxaa laga yaabaa an yanfacanaa inuuna anfaco ow natakhidahu inaanba ka yeelanno waladan ilmo war markaa intaan noqonno inuuna anfacaa laga yaaba inaan ka wiil yeelannaa laga yaabaa indhaheennu ku qabowsadaan war wiilka hayaan la taaban wiilkii waa la daayey hase an yanfacana ow natakhidu walad walxaal hum iyagu laa yashcuruun markaas ma ay garanayaan ma inna dareen ah fircoon halaagiisu iyo qolada la shaqaysay ciidamadiisu wiilkan laftiisa inay noqon doonto walxaal hum iyagu laa yashcuruun arrintii wiilasha loo leynayay iyo barnaamijkii ka baqayeenba waxa weeye may soo xaadirsan walxaal hum iyagu laa yashcuruun waxyaalaha wax lagu idiraago kan ugu hooseeya weeye shucuurku inna dareenka ma yeelan wa asbaxa wuxuu ahaaday fu'aadu ummi muusaa muuse hooyadiis qalbigeedii faariqan mid maran wax kasta oo kaloo adduunka yaal mid ka maran buu noqday ilaa muusey sheegsheegaysa wiilkeedii baa haddeer badda lagu tuuray moogta fircoon iyo qoladii baa soo qaatay markii la maqashay walbahaar iyo naxdin iyo welwel ayaa ku soo xaadiray ilaahay baaba ka cabiray qalbigeedu wuxuu noqday faariqa mid eber ah faariq ah argagaxa dartiis markay maqashay fircoon baa gacanta ku soo dhigay wa asbaxu fu'aadu ummi muusa faariqa waa isku dhex yacda in kaadad waxayba u dhowaatay inh inahaa macnaa iyadu kaadad waxayba u dhowaatay latubdii bihi inay muujiso oo arrinkaba faydo oo ay dhahdo wiilkan anaa dhalay halla ii daayo anaa umulay waa tiiraanyada inayba warkii qarsoonaa ay shaaca ka qaadayba u dhowaatay oo marka hore waxaa la yidhi iska dhawaaqayso waxay lahayd waa bnaa waa ibnaa ilaahay wuxuu yidhi in kaadad la tubdii bihi lowlaa an rabadna haddaanan xoojineen calaa qalbihaa qalbigeeda haddaanan xajineen oo sugneen hee la tubdii bih way muujin lahay la abdad way muujin lahay waydhwaxay dhihi lahayd waa waa kan wiilkaan anaha dhalay waana wiil waa wiilkaygi qoladii la raadinayo markaa noqon lahay lowlaa an rabadna calaa qalbihaa lowla jawaabkeeda markaa saa usoo qadarta way muujin lahay haddaanan qalbigeeda xoojineen qalbigeedi marka waa xoojinay litakuuna inay ahaato min almu'miniina lowlaa an rabadnaada ku xir haddaadna xoojineen calaa qalbiha litakuuna say u ahaato min almu'miniina min almusadiqiina kuwa rumeeyey biwacdi illaahi biraddihi calayha ilaahay yabohiisa u yaboohay in loo soo celinayo wiilkan wiilkii haddii qoladii fircoon iyo qaadeen oo la tageen wa qaalat waxay tihi hooyadiis liukhtihi muuse walaashiis waxay ku tihi qussiihi raad raac dabagal war bal meeshay geeyaan iyo say u galaan iyo waxay ku sameeyaan bal dabagal fa basurad way aragtay gabadhiina bihi isagii bay aragtay can junubin meel fog dhinac meel fog can bucdin weeyaan walxaal hum iyagu laa yashcuruun aysan dareemayn ma garanayaan gabadhaasi inay wiilkan la dhalatay iyadiina way aragtay xeebtay iska madha santuuqiisoo u sabeynayay fiiri la yidhi gurigii fircoon meesha kala siman markuu maray halkaasay arrintu soo gaadhi deedna dee waxaa dhacaya qisadii baa weli socto wiilkan gabadhaan meesha marayso hadallada soo socda dhihi doona ma ay garanayaan inay walaashita hooyada hadhow nuujin doonto oo loo soo celin doono inay hooyadii tahay ma garanayaan qisada dambe aayaadka dambe iyo dersiga dambe baynu insha allahu ku qaadan doonaa dersigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab